halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu ku guda jirnay kitaabkii ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadka ay toobad keenaan mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan
dagaala dariiqanehe abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaaragalye abow hana dayrin dadkaaganehe markii noogu dambaysay waxaa hadalka watay bildaad hadalkiisuna ma badnayn oo wuxuu cutubkii shan iyo labaatanaad gebigiisba ahaa lix aayadood wuxuuna hadalkiisii ku soo gabagabeeyey oo uu yidhi inteebuu ka sii liitaa nin dirxi ahu iyo bini'aadmiga dirxiga ahu haatanna waxaannu soo gudagelaynaa cutubka lix iyo labaatanaad oo isla kitaabkan ayuub ah waxaana cutubkani gebigiisba uu noqonayaa jawaab ayuub uu u celinayo bildaad waana tii siddeedaad waa cutubka ugu dheer marka la eego hadallada sida ay u dhacayaan waxaana jawaabta ayuub ay soconaysaa ka bilaabata cutubkan lix iyo labaatanaad ilaa kow iyo soddonaad ayuub wuxuu caddaynayaa ama adkaynayaa rumaysadkiisa uu ku qabo ilaaha abuurihiisa ah waxaanan ku bilaabaynaa dhibaatadiisa dhabta ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka lix boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sidee baad u caawisay midka aan itaalka lahayn oo kan ayaan gacantiisu xoogga lahayn sidee baad u badbaadisay sidee baad ula talisay kan aan xikmadda lahayn oo aad u muujisay aqoon wanaagsan markan ayuub wuxuu ku leeyahay bildaad war aniga jawaab iima haysid wuxuu kaloo soofaar ku leeyahay adiguna jawaab iima haysid wuxuuse elifaas ku leeyahay jawaabahaagu ima ayaan caawiyin wuxuu leeyahay idinkoo dhan hadal unbaad haysaan ee natiijo laydinka heli maayo waxay haddaba iyaga oo dhaniba soo jeedinayaan talooyin wax ku ool ah laakiin aan qusaynin nebi ayuub dhan waliboo laga eegaba maxaa yeelay nin waliba oo ka mid ahaa saddexdiisan saaxiib ma garan silicii nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub baalka lix boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka lix iyo labaatanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan yaad erayo kula hadashay oo yaa ruuxiisu xaggaaga ka soo baxay marka uu leeyahay yaad erayo kula hadashi ayuu ayuub uga gol leeyahay bal haddii la helayo qof bildaad u caawiyey oo uu talo wacansiiyey haata nebi ayuub wuxuu bilaabayaa hadal dheer oo waxaaba la odhan karaa waxna ma dhimin waxna ma dhaafin wuxuu haatan soo gelayaa dhanka abuurista iyo in ilaah uu yahay abuuraha haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub oo aannu eegno cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan kuwii dhintayna way ku hoosgariiraan biyaha iyo waxyaalaha dhex deggan shi'ool hortiisuu yaal isagoo qaawan oo halligaaduna dabool ma leh isaga waqooyiga wuxuu ku kala bixiyaa meel maran oo dhulkana wuxuu ka laadlaadshaa wax aan waxba ahayn markaan idiin soo koobo ayuub waa nebi ayuube wuxuu leeyahay ilaah hawadii buu kala firdhiyey oo welibana meelihii bannaanaa ayuu buuxiyey samada xitaa waxaa uumay ilaah oo waxaa samada sare ka soo laadlaada xidig ilaah uumay oo kuwa cilmiga hawada baaraana waxay leeyihiin fogaanshaha xiddiggaasu waa durugsan yahay oo waxay ku leeyihiin haddii la damco in la aado waxay qaadanaysaa laba bilyan oo sannadood iyadoo lagu safrayo aalad sida iftiinka oo kale u dheeraysa markaan afka ingiriisiga idinku sheego waxay leeyihiin masaafaddu waxay jirtaa ilaa iyo laba bilyan oo cabir ahaan noqonaysa light years haddaba marka laysweyddiiyo waxa ayaan xidiguhu isugu dhacaynin ayaa waxay tahay in ilaah bilxaqiiqa uu isku jirsiiyey masaafooyin kala fog xiddigaha si looga dheeraado inay isugu dhacaan sida gawaaridu ay isugu dhacdo markii ay waddooyinka dhulka marayaan wixii keenay in ilaah sidaa uu u uumay iyo masaafaha ay isku jiraan intaba garan maayo laakiin hal wax baan garanayaa bal dhegayso waxa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha siddeed iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon ee baalka laba boqol sagaal iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleetoo inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix haddaba marka uu leeyahay ama uun kaleeto ayuu rasuul bawlos ula jeedaa cilmiyan waxyaabaha kale ee ilaah oo uumay haddaba waxyaabaha kale ee ilaah oo uumay waa fogaanshaha dheer ee u dhexeeya dhulkayaga iyo samada sare haddaba bal aynu taasi maanka ku hayno markii aan xusuusanno masaafada sare ee xiddigaha ay inoo jiraan iyo weliba in fogaanshahaasu uu inaga joojinaynin jacaylka ilaah waxaan markaasi idinku leeyahay in samada iyo dhulka ay kala fog yihiin oo waxa masaafo dheer jira dayaxa markaana masaafadaasi waa cabbiraad ilaah qorshihiisa wanaagsan ku timid oo isagaa fogaanshahaasi meel dhigtay oo dantiisa ayay fulinaysaa fogaanshaha haddii xidiguhu ay yihiin meel dhow oo jannaduna ayan ka dheereen niman baa diyaarado diri lahaa oo soo dhegedhegayn lahaa waxa ka socda meeshaasi markaana ilaah macno ayuu u samaystay fogaanshahaas laakiin fogaanshaha qudhiisa ayaan inaga reebi karin jaceylka ilaah ee ku jira masiixa bal haddaba yaa xigmadaha waaweyn ayuub u sheegay waa marka uu leeyahay dhulkana wuxuu ka soo laadlaadshaa wax aan waxba ahayn ayuub wuxuu noolaa wakhtiyadii nebi yacquub iyo isxaaq iyo ibraahim ay noolaayeen oo wuxuu noolaa duni hore wuxuu ninkanu haddaba garanayaa in dhulka uusan waxba ku tiirsanayn laakiin uu hawada heehaabayo waa run markaasi in ilaah samada sare dunideenna oo u eg sida kubbad uu ka soo laadlaadiyey haddaba cilmigiisa uu waxyaabaha isagu hayo ayaa ka qarsoonaa xiddigasheegyadii beri hore jiray haddaba maxaa isku haya waxyaabaha dunida dadku waxay yidhaahdaan cufsoojiidkii dhulka ayaa wax waliba isku haya ha yeeshee hawada sare ma lahan cufsoojiid waa meel haawanaysa haddaan jawaabta ka fiirinno hadallada ilaah ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer kolosai cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol laba iyo konton ee axdiga cusub markaasoo rasuul bawlos uu lahaa isagu wax kastaba wuu ka horreeyaa oo wax kastaaba isagay isku haystaan haddaba waxaa halkan laynoogu sheegayaa in wax waliba masiixa aawgii ay isku haystaan waxaannu iminka u soo leexanaynaa qayb ka mid ah kitaabkii nebi ayuub waxaan markaasi garanaynaa in nebi ayuub aragti wacan uu ka haystay in ilaah uu yahay abuuraha isagoo weliba dhex fadhiya halka dambaska lagu daadiyo ayuu haddana samada sare eegayaa oo waxaaba suuragal ah inuu wakhtigiisii hore xitaa uu eegi jiray samada sare haddaan markaasi horay idinku sii wadno hadalkii nebi ayuub ayuu haatanna leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan samooyinka waxaa lagu sharaxay ruuxiisa gacantiisuna waxay mudday abeesada dheeraysa bal eeg waxaanu waa darafyadii jidadkiisa un oo inta isaga laga maqlaana yaraan badana laakiin bal yaa onkodka xooggiisa garan kara haddaba waa run in ilaah samada xiddigo uu ku sharaxo wuxuuna uga gol leeyahay xiddigaha ururta loo yaqaanno ee samada wuxuuna ilaah ku xusuusanayaa sida yaabka leh oo uu samada xiddigo uga ifiyey iyadoo weliba ay aad u qurux badan yihiin xiddigahaasu wakhtiga habeennimada marka cirku aannu caad lahayn waxaa kaloo aan arkaynaa in ayuub ilaah uu garanayay sida in uu yahay abuurihiisa ayuubna wuxuu garanayaa in ilaah uu yahay bixiye laakiin ayuub garan maayo in ilaah weliba uu ahaa kan xanaaneeya iyo weliba inuu jecel yahay wuxuusan wakhtigan aannu garanaynin in aannu doonaynin inay isaga ayuub ah wax taabtaan ilaa isaga howl loo qabanayo mooyaane haatan waxaa halkan ka bilaabanaya cutubka toddoba iyo labaatanaad oo qayb ka ah hadalkii nebi ayuub ee dheeraa ee uu kaga hadlayey ilaaha abuuraha ah iyo waxa uu ka garanayay ama uu ka yaqaanay waxaanan ugu horumarinaynaa maaddada ah ayuub oo ee dusha kaga tuuraya kuwa sharka leh waxaa haddaba ka dambeeya silaca nebi ayuub uu marayo cashar la doonayo inuu isaga qudhiisa barto sababtaasi aawadeed baan idiin idhi casharka ugu muhiimsan ee kitaabkani ma ahan in lis weydinayo waxa masiixiyiintu ay u silcaan haddaba silicu ma ahan xaalka ugu weyn ee kitaabkan loo qoray waxaa kitaabka loo qoray toobadkeenka kuwa ilaah ka cabsada markii haddaba qof dembiile ah ilaah u yimaado ma waxaa la doonayaa inuu toobad keeno bawlos wuxuu xabsihayihii reer filiboy ku yidhi rumayso ciise masiix oo waad badbaadi doontaa adiga iyo gurigaagaba waxaana taasu ay ku qoran tahay kitaabka falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad inkastoo bawlos aannu carrabaabin kelmadda toobadkeenka haddana kelmaddu waxay ku dhex jirtaa erayga rumaysad waayo markii qof masiixa rumaysad uu ugu soo leexdo wuxuu ka soo tegayaa ama uu ka toobadkeenayaa dembiyadiisii hore ninkan reer feliboyna wuxuu ka soo tegayaa asnaam caabudkii lagu yiqiinnay dadkii deegaankaasi degganaa taasina waa toobadkeen oo waxaa la adkaynayaa in masiixa loo soo leexdo kuwo badan oo ka mid ah dadka ilaah iyo dembiilayaal ayaa marka la eego dabeecaddooda waxay u muuqdaan inay wax waliba haystaan ha yeeshee waxaa qanacsanaantu ay imaanaysaa markii la toobad keeno sida kitaabkanu uu inoo muujin doono waana casharkan toobadkeenka kan ahmiyadda kitaabka ay ku sallaysan tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub baalka lix boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa afar waxaa qoran sida tan oo haddana ayuub ayaa hadalkiisii sii waday oo wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay ilaaha nool oo xaqayga iga qaaday kaasoo ah ilaaha qaadirka ah oo naftayda dhibay waayo naftaydii weli waa igu jirtaa oo ruuxii ilaahna weli wuxuu ku jiraa sankayga labadiisa dul hubaal bushimahaygu xaqdarro ku hadli maayaan oo carrabkayguna khiyaano sheegi maayo waxaan jeclaan lahaa inaan halkan fasiro taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato sidii macaaniga oo buuxa lagu heli lahaa marka uu leeyahay ilaaha nool oo xaqayga iga qaaday kaasoo ah ilaaha qaadirka ah oo naftayda dhibay waayo naftaydii weli waa igu jirtaa oo ruuxii ilaahna weli wuxuu ku jiraa sankayga labadiisa dul ayaa nebi ayuub daboolka uu ka qaadayaa inaannu weli dhicin oo uu soo taagan yahay soofaar looma jawaabin ayuubna hadalkiisii buu sii wataa oo wuxuu leeyahay anigu aqbali maayo eedda saddexdiinnan saaxiib aad ii soo jeedinaysaan wuxuuse ku leeyahay sida ku qoran aayadda shanaad ee cutubkan toddoba iyo labaatanaad ilaaha iga fogeeyo inaan xaq idinka dhigo jeeraan dhinto daacadnimadayda iska tuuri maayo waa nin aad u ad adag miyaannu ahayn nebi ayuub haddaba saaxiibbadiis hadalladoodii eedda ahaa wuxuu ka sii qaaday inuu daafac galo oo uu soo indhacaddaado marka uu isdifaacayo ayaa waxaa meeshii ka baxaya is-hoosaysiinta xagga ruuxa mana jirayso in xagga qalbiga laga soo rujuuco wuxuu xaalka u dhigayaa sida in ilaah aannu xaq ahayn oo isaga ayuub ahna uu quman yahay had iyo goorba wuxuu kaloo leeyahay daacadnimadaydii iska tuuri maayo haddaan horay idinku sii wado ayaa waxaa ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda toddobaad sida tan xaqnimadayda waan xajisanayaa oo iska sii dayn maayo oo qalbigayga i ceebeen maayo intaan noolahay oo dhan markii aad si wacan u dhuuxdo waxaad garanaysaa inuu isagu ku soo noqnoqonayo marka la eego wixii ku dhacay inaannu isagu mas'uul ka ahayn oo aanay jirin wax lagu ashtakeyn karo saaxiibbadiis taasi ma garan isaguna wuu isa sii madax adkaynayaa oo wuxuu leeyahay iminka isagu ilaa hortii xaq buu ku yahay ha yeeshee intaa aynaan kitaabkan soo gunaanadin ayaan arki doonnaa nebi ayuub oo bilaabaya inuu is-hoosaysiiyo casharkan aynu ka baranayno waxyaabaha kan oo dhan waa mid ballaaran waxaan kaloo rumaysanahay waxyaabihii ay saaxiibadiis yidhaahdeen inay wax jira ahaayeen waxaan kaloo rumaysanahay in ragganu ay ahaayeen kuwa markii hore dareenkoodu uusan xumayn haddaba inkastoo ay yidhaahdeen waxyaabo run ah ayaanay ila ahayn inay weli runta heleen waxay ka hadlayeen khibraddooda iyo dhaqankooda ama caadadooda iyo xeerbeegtiga ay ku dhaqmi jireen ha yeeshee runta kalama hadlin nebi ayuub waxaase ay sii adkeeyeen niyaddii nebi ayuub oo isaguna wuxuu isla noqday in ilaa hortii uu eedlaawo ku yahay taasina waa qalad oo wax toosan ma ahan ha yeeshee inkastoo nebi ayuub saaxiibbadiis ay qaldanaayeen la fili maayo in ayuub qudhiisu uu ku qumanaa wixii uu lahaa oo dhan ha yeeshee ayuub ilaah wuu ka hor muuqan doonaa wuxuuna muujin doonaa dabeecad ay ku laran tahay is-hoosaysiin taasina waa danta iyo ujeeddada dadka oo dhan loo dhibo ama loo silciyo qof baa wuxuu yidhi dhibaatidu waa sida qorraxda oo xaydha kala daadisa wuxuu kaloo leeyahay isla qorraxdaas ayaa ciidda adkaysa haddaba isla sidaas oo kale ayaa dhibaatida ay u saamaysaa dadka dadka qaar baa waxay ugu jawaabayaan qalbi hooseeya ilaah qaarna hortiisay fashaxaar kala kulmayaan ayuub heerkiisu ma xuma inkastoo uu haatan ad adeeg muujinayo wuxuu leeyahay xaqnimadaydana iska tuuri maayo oo qalbigayguna i ceebayn maayo haddaan soo gaabiyo ilaah marnaba hortiisa ninna xaq ku noqon maayo oo eed laga waayi maayo aadmiga waxaa jira dadka qaar oo ay la tahay inay ka xaqsan yihiin kuwa kale marka qabweyne iyo faan ay ku shaqaysanayaan marka ayuub waxay la ahayd inuu xaq yahay haddaan ka soconno ayaa waxaa ku qoran cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda toddobaad sida tan cadowgaygu sida sharrow ha noqdo oo kii igu kacaana sida mid xaqdaran ha noqdo haddaba ayuub qof waliba oo ay iskhilaafaan wuu iska fogaynayaa oo waxay noqonayaan cadaawihiisa cadaawihiisu waa kuwa shar ah oo aan xaq ahayn haddaba sharnimada waa wax laga dheeraado oo wuxuu faallo dheer ka bixinayaa kitaabkii nebi ayuub cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadaha siddeed ilaa kow iyo toban sida tan inkastoo uu faa'iido helo cibaadolaawaha rajadiisu waa maxay markii ilaah naftiisa uu qaado ilaah miyuu qayladiisa maqli doonaa markii dhib uu ku yimaado miyuu ilaaha qaadirka ah ku farxi doonaa oo miyuu goor kasta ilaah baryi doonaa waxaan idiin barayaa wax gacanta ilaah ku saabsan oo waxaa ilaaha qaadirka ah la jirana idinka qarin maayo ayuub wuxuu leeyahay kuwa sharka leh way barwaaqoobaan laakiin ilaah baa iyaga ka sarreeya oo xukumaya haddaan hoos u yara daadegno maadaama aynu soo koobayno cutubkan ayaannu horay idinku sii wadaynaa oo waxaynu eegaynaa baalka lix boqol afar iyo toddobaatan ee axdigii hore kitaabkii ayuub cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan isagoo taajir ah ayuu seexdaa laakiinse lama soo ururin doono indhihiisuu kala qaadaa oo waxba ma jiro naxdin baa isaga qarqin doonta sida biyo daad ah oo habeenkiina waxaa isaga la tegi doona duufaan waxaa isaga kaxaysa dabeesha bari oo isna wuu tagaa oo meeshiisana way ka xaaqdaa haddaba hodantinimada kan sharka leh micno ma laha oo haddii qofku uu shar ahaa noloshiisu way degdegtaa oo waxay u dhalaashaa sida shumaca dabeeshu ay ku baxayso waxaa haddaba imaanaya maalinta sida nebi ayuub uu ku leeyahay cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad dadku ay ku sacbin doonaan isaga oo meeshiisana fooryi bay kaga saari doonaan miyaad haddaba xusuusataa sidii dadku ay uga guuxeen kacaankii kow iyo labaatanka oktoobar miyaad xusuusataa macallinka kacaanka meeyi isagii miyaad xusuusataa liinan miyaad xusuusataa angeles iyo mawtiston aaway iyagii haddaba nin waliba oo aan ilaah ka cabsan mar unbaa wakhtigiisu uu imaanayaa oo sida nebi ayuub uu leeyahay fooryi bay meeshiisa kaga saari doonaan waxaa loo baahan yahay inaynan marnaba ilaabin dhacdooyinka nolosha si qaldaadka soo socda looga gaashaanto aawadeed weli nebi ayuub wuu hadlayaa waxaanan haatan eegaynaa maaddada nebi ayuub uu kaga hadlayo abuurista ilaah wuxuu sii wadayaa hadalkiisii oo iminka wuxuu u dhacayaa sida gabay oo kale waa gabay murti iyo xikmad baa ay ku idishahay haddii haddaba aynu baranayno gabayada waxaa wanaagsan inaan cutubkan siddeed iyo labaatanaad oo aynu haatanba idin bilaabayno la wada barto haddaan markii ugu horraysay idiin akhrino kitaabka nebi ayuub cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex waxaa qoran sida tan hubaal lacagtu waxay leedahay god laga qodo oo dahabkuna wuxuu leeyahay meel lagu sifeeyo birta waxaa laga soo bixiyaa ciidda oo naxaastana waxaa laga dhalaaliyaa dhagaxa dadka gudcurkuu dhammeeyaa oo tan iyo soohdiinta ugu shishaysana waxay baadhaan dhagaxyada ku jira gudcurka qarada leh iyo hooska dhimashada haddaba waxaan ayuub ka baranaynaa in qalinka dahabka iyo birtuba ay ciidda ku kaydsan yihiin waa wax dhib badan in la soo saaro oo qudhayduba ilama ahan in dadka ay heleen wax waliba ee dhulka ku kaydsan markaana cutubkan waxaa laynoogu qoray waa caddaan waxaa kaloo laynoogu sheegayaa inay jiraan dhagax qaali ah oo aan weli la soo saarin kuwaasoo ka qiimi badan xitaa macdanta loo yaqaanno dheemanka weli waxaynu ku guda jirnaa xigashada cutubkan siddeed iyo labaatanaad oo aynu soo koobi doonno waxaanan iminka eegaynaa baalka lix boqol afar iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan isagu god dheer ayuu ka qodaa meel ka fog meesha dadku deggan yihiin iyaga waxaa ilooba qofka akmara oo waxay ka laadlaadaan meel dadka ka fog oo hor iyo dib bay u ruxruxmadaan cuntadu dhulkay ka soo baxdaa oo dhankiisa hoosena wuu rogmadaa sida wax dabku rogo oo kale waxaa halkan mar kale nebi ayuub uu inoogu sheegayaa in dhulka aannu dhagax qaali ah oo keliya soo saarine wuxuu soo saaraa cunnada aynu cunno haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha lix ilaa siddeed sida tan dhagaxyadiisu waa meeshii dhagaxyo safayr ah wuxuuna leeyahay dahab boor ah wadiiqadaas haadka adagu ma yaqaan oo gorgorka ishiisuna ma ay arag bahallada kibirka lahu kuma ay joogsan oo libaaxa cadhaysanina ma uu ag marin waxaan garanaynaa in shimbiruhu dhulka iyo buurahaba ku dul heehaabaan waxaa kaloo jiray macdan dhulka ku kaydsan oo shimbiruhu ayan arki karin oo weliba gorgorkuna ma arki karo waxaa kaloo jira dhagxaan qaali ah iyo hanti aan cidi arag oo dhulka daadsan haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii ayuub cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan isagu gacantiisuu soo fidiyaa oo wuxuu saaraa dhagaxa adag oo buurahana wuu afgembiyaa oo xididaduu ku rujiyaa haddaba ilaah baa dhulka gariiriya wuxuuna beddelayaa cabbiraadda dhulka wuxuu soo saari karaa uu bannaanka keeni karaa hantida dhulka hoose inoogu kaydsan ee uu doonayo inaan la soo baxno ama aan urursanno haddaba kitaabkani waxaa ku laran culuun waliba waxaana qof waliba uu ka helayaa aqoon waxtar u leh oo bini'aadanka dhammaantii ay ka faa'iidaysanayaan ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin